iyadoo waayihii dambe ay isa soo tarayeen falalka lidka ku ah diinta islaamka ee ay ku kacayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyada hoos yimaada ayaa waxay dhinaca kale dhaqan ka dhigteen inay la dagaalamaan inna shareerka ay shareecada islaamku fartay inay xirtaan dumarka muslimaadka ah meelaha ugu badan ee laga diido indhashareerka ama lagala dagaalamo waxaa ugu horeeya dhulka ay ka taliyaan maamul goboleedyada ay shisheeyuhu dhisteen islamarkaana ahdaafta loo sameeyey ay ka mid tahay kala qaybinta dalka magaalooyin ay ka mid tahay kismaayo ayay horey maamulada jooga ula dagaalameen niqaabka waxaana haatan maamuladaasi ku soo biiray kan ka arrimiya beledweyne oo ku dhawaaqay arrintan taliyaha booliska saldhigga beledweyne cabdulaahi maxamuud siyaad ayaa sheegay inay mamnuuceen qaadashada indhashareerka waxaan sameynay waxaan joojinay indhashareerka waan joojinay qofkii dumaraho lagu arkaaho waxay mari doontaa ilaa maxkamaday mari doontaa qofkaan ku arno haddana waa ka joojinay wuxuu dhaqan galayaa afar iyo labaatan saac ayaan u qabanay afar iyo labaatan kiis annaga yar ayaa ka dhiman wixii indhashareer wato magaalada lagu dhaxarkana waa la qabanaya maamulkan ayaa horaantii bishii janaayo ee isla sanadkan sidan oo kale u mamnuucay qaadashada indhashareerka haddaba go'aankan guracan ee uu maamulka beledweyne ku mamnuucay niqaabka ama indhashareerka ayaa culimmadu ku tilmaameen inuu yahay dhaqan laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka islamarkaana uu caqabad ku yahay haweenka muslimaadka ah oo ku adag in iyagoo wejiyadooda maran ay bulshada dhex maraan